ciidamada maamulka gobolka hiiraan ayaa maanta weerar ku qaaday ciidamo maleeshiyabeeleed ah oo fariisin ku lahaa deegaanka gambarlaawe oo dhanka koonfureed kaga beegan magaalada beledweyne weerarka maanta lagu qaaday ciidamada maleeshiyabeeleedka ee ku sugan deegaanka gambarlaawe ayaa ka dambeeyey kadib markii gudoomiyaha gobolka hiiraan yuusuf axmed hagar yuusuf dabageed uu amar ku bixiyey in beelaha degan gobolka hiiraan ay hubka iyo ciidamada maleeshiyabeeleedkaaba ay kusoo wareejiyaan maamulka gobolka ama laga saaro magaalada beledweyne ee la geeyo deegaanada ka fofog magaalada beledweyne howlgalka hubka looga dhigaya ciidamada maleeshiya beeleedka ayaa waxaa horkacayay gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed cusmaan cabdi macalin kalaafu iyo taliyaha ciidamada guutada tobanaad ee gobolka hiiraan toban axmed gurey xaaladda magaalada beledweyne ayaa maanta kacsan ayadoona laga cabsi qabo in iska horimaad oo ku dhex mara magaalada beledweyne ciidamada maamulka gobolka iyo sidoo kale maleeshiyaadka iska horimaadka maanta dhex mara ciidamada dowladda iyo kuwa maleeshiya beeleedka ayaa waxaa ku dhaawacmay askari ka tirsan ciidamada dowladda iyo sidoo kale laba ka tirsan ciidamadii maleeshiya beeleedka kuwaasi oo la geeyey isbitalka magaalada beledweyne ciise cabdi ciise rediyo kulmiye beledweyn